around markay ahayd sagaalkii subaxnimo ayuu dabaq labay labaatanaad iska soo tuuray kadibna runtii wax argagaxa oo dadkii deegaanka iyo xaafadda deganaa ay aada ula yaabeen marxuumka oo hilibkiisii laba cad uu noqday oo qaybna ay ku dhacday meesha hoose qayb kalena dhinaca kale oo laamiga oo meesha laga soo gala guriga marka runtii geeri aada argagax u badan bay ahayd wiilkaas wuxuu ahaa dhorisaton jir cabdicasiis cali sidaasay wax u dhaceen
waa gartay marka maxaa nooga sheegi kartaa marka marxuumka dhintay qof noocee ayuu ahaa sababtana maxay tahay keentay inuu isu soo tuuro cabdicasiis waxa uu ka mid ahaa dadka degan magaalada minneabolis gaar ahaan xaafadda siidar muddo dhowr sanaa u dambeeyey ugu xanuunsanaa runtii waalidka iyo ehelku si fiican bay suubiyen waa la tacaaleen isbitaallo kala duwan baa la geeyey runtii daawadaa u socotay dabcan markii ugu dambeysay hadda bishii hore isbitaal ayuu ku jiray aan ka fogeyn xaafadda uu ku dhintay kadibna waxaa dhacday in uu runtii xanuunkaas oo maskaxda ah haddee kulli sheegan qadarna waaye oo haddee familku xataa wuxuu qorsheynayay sidaan ogahay in waddankii loo kaxeeyo marka aad iyo aad ayaa runtii ahayd geeri naxdin badan marka waa u tacsiyana qoyskiisa marka waana geeri runtii kuulisoo dhaci kareen
markii uu soo dhacay kadib oo uu marxuumka dhintay maxaa dhacay marka dabcan booliiska ayaa markii dadka u horreeyey oo markaa marayay meesha arkay oo wacay oo xaafadda deganaa waa waxay ahayd runtii xilli subax hore oo dadku ay soo baxeen maadaama ayna shaqa jirin oo wegidi ay ahayd maantay dadkii ayaa wacay booliiskii kadibna sidaas ayaa lagu yimi oo bahdi caafimaadka waana taqaanaa samakaaba marka qofka booliiska uu yimaaday ambaraasku maydka lama qaada ilaa booliiska ay baaraan oo laga qoro report e sidee marka bulshada uga falceliyeen iyo eheladii maxay kuu sheegeen horta markii kiiskan oo kale uu dhaco waa uta waddankan hay-adaha caafimaadka iyo booliisku waxay baarayaan se wax u dhaceen maydkiisii waa la qaaday isbitaal aan ka fogeyn baa la geeyay degmada henibin haddana waxaa anagu qorsheynaa kuuntigii iyo jaaliyaddii sidii aan u qorsheyn lahayn marxuumka loo aasi lahaa familkii runtii haddaana madaxdii soomaalida ogamesh kuso waa u tagna waa aragnay marka waana runtii geeri aad iyo aad naxdu leh dabcan waxaan sugaynaa maydka inna loo fasaxo si marka aan u duugno haddii aan maaragtay arrintaasi waa dhacday hadda marka dhacdadan oo kale dhacdooyinka noocan oo kale ah hore ma uga dhaceen gobolka minnesota ama kiisas noocan oo kale ah dhowr iyo tobankii sano u dambeeyey waa dhacday waa qofkii lixaad oo soomaali ah oo isagu naftiisa isdila oo runtii waa dhacday waa arrin soo laalaabatay waana arrin runtii aad iyo aada looga baahan yahay jaaliyadda communitiga hadday ahaan lahayd wadaadada bahda caafimaadka communitiga in communitigu arrintan isaga yimaado waana wax soo laalaabta runtii oo arrintan waa arrin communitiga dhowr tobankii sano lix qof ay nooga dhinteen bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota maxay ka baran karaan arrinkan runtii waa mahadsan tahay waxaa laga baran karaa wax badan horta nambr waxaan u baahannahay communitiga maadaama waxaan cudur uu yahay in laga wacyigeliyo dadkii la baraarujiyo caafimaadka dadka ku takhasusay oo shaqadan leh oo communitiga iyo hay-adaha dowladdana inaan runtii ka codsano dadka noocaan oo kale sidii loo daryeeli lahaa annagana ase bulsha ahaan aan ula shaqayn lahayn bahda caafimaadka oo qofka haddii uu jiran yahay treatmentig in la siiyo meelo lagu xareeyaa jira dadka xanuunsan oo maskaxda aan ogolaano in waalidkii ula shaqeeya bahda caafimaadka communitiga in la wacyigeliyo in runtii ay tahay waxaan wax ilaahay keenay oo qadar ah laakiin la aqbalo oo runtii halka sidii qofkaa ku ficnaan lahaa laga fakaro oo caafimaadkiisa ugu soo laaban lahaa marka mas-uuliyad badan baana saaran waxaan qabaa runtii arrintan inay tahay mid bioritiga koowaad noo ah sababtoo ah wax ka weyn ma jiro naf bilow aadan oo la badbaadinayo
maxaa keena marka maxaa keena arrimahan dhowr shay baa keeni karaa oo runtii horta number one waxaa laga yaabaa ha dadka dhintay oo kale oo isdila waxaa ka mid ah dad iskuulkii ama jaamacaddii ama ha iskuulkii aan ku ficnayn oo imtixaanadii ku dhaca oo isla hadlo isla buuqa isdila dad family problem uu mataqaanaa haysto hadda wiigii u dambeeyey nin ka soo jeeda bariga africa oo runtii ah waddanka etoobiya sidaasoo kale ayuu webiga misiibi isugu tuuray isagana wigii hor u dhintay marka runtii waa wax dhaca maalin kasta marka waxay u baahannahay laftigeeda consully in laga suubiyo qofka markii lagu arko problemka laftigooda ay familku arkaan ama asxaabta ama dadku arkaan in wado saxa la mariyo oo qofkii lala taliyo oo aan la sii dayn runtii annaga kajir ahaan waalida waxa u naqaanaa tan u dambaysa meeshan waxaa jira boqol nooc oo waaliyo qofku hadba stage buu soo maraya marka inta stageyadaas kala duwan qofku uu ka gaarayo waa in laga hortago oo hortag la suubiyo marka waxaan u malaynayaa dadka khabiirka ama khibradda ku leh caafimaadkana in ay shaqadii qabtaan hay-adaha dowladda oo runtii ay khusaysana waddankan inaan la xiriirno oo weliba iyagu aad ugu talagalay lacaga badan ku bixiya dadka noocan oo kale ah isbitaallo badan u suubiya oo dadka waalida lagu hayo marka runtii mas-uuliyad weyn baa hadda noo bannaan oo in wax badan laga qabto arrintan